sanad ka hor maanta afar iyo labaatankii bishii februaayo bariga waddanka ukraine waxaa ka yeedhay baahiyaha kadiga duqaymaha cirka magaalada kiyef ee caasimada dalkaasina waxaa ku dhacay gantaaladii ugu horreeyey madaxweyne putin ayaa sheegay inay ciidamadiisii duuleen Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
dagaalkii ayaa bilaamay waxaana la maqlay sanqadha hubka culus iyo madaafiicda laakiin ma ay ahayn arrin aan laga warhayn dhowr bilood ka hor ama sanadaba waa la filayay inuu ruushku ku duulayo ukraine dhinaca kale ma ay ahayn dagaalkii ugu horreeyey ee ruushku ku qaado cara ukraine leedahay ilaa laba sano ayuu marba weerarayey isgoyska saint sofia oo ku yaala bartamaha magaalada kiyef madaxweyne volodimir zelenski waxa uu guddoonsiiyey bilado askari sita biraha lagu tukubo iyo hooyo wiilkeedii lagu dilay dagaalka khudbad uu jeediyey oo ay qiira ka muuqato waxa uu ku sheegay in reer ukraine ay hal qoys yihiin in aanay ku jirin cid marti ahi maxamed carab waa wariye soomaaliyeed waxa uu ku sugnaa dalka ukraine markii uu dagaalku bilowday iminka waxa uu joogaa dalka jarmalka waxa aan weydiiyey xasuustiisii habeenkii dagaalku bilowday halka uu joogay iyo jawigu sida uu ahaa waxaan habeenkaa ka xasuustaa walaal ama maalintaa ka xasuustaa annagoo ku seexannay nabadqab iyo rajo wanaagsan balse waxaa noo baryey waa cusub iyo naxdin ay muruga wadato kadib markii ruushku uu qaraxyo la beegsaday gantaalla ku garaacay meelaha muhiimka ah ee dalka yukrain gaar ahaan magaaladii aan ku noolayn dalka ukraine ee magaalada kiyef dagaalkaa uu ku soo qaaday habeenimadka wuxuu ku dhawaaqay inuu ahaa howlgal militari oo gaar ahaa waxaan ku sugnaa gurigayga wakhtigaasi waxaan dareemaynay oo aanu xalku inaanu xaalku ahayn sidii hore oo aanu gallay marxalad ka duwan marxaladdii hore oo ah marxalad dagaal waxa maskaxdaydu ay isweydiinaysay su'aalo fara badan oo ku saabsanaa waxa xigi doona tallaabada aanu qaadi doono haddii uu dagaal toos uu bilaamo ka hor inta aanaan qorshe qaadan iyo waxa uu noqon karo dagaalkani oo aanan filanahayn runtii qaabka uu u dhici doono iyo sida uu qorshuhu yahay madaxda waddamada reer galbeedka ayaa qaabab kala duwan ula xidhiidhay madaxweynaha ukraine haddala dhiirigelin ah iyo ballamo gargaar ayaanay u sheegeen ma la odhan karaa ruushku haddaba waa uu gaadhay dantii uu ka lahaa dagaalka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsikni ee dalka finland dagaalka bilaabmay sanad ka hor oo maanta oo ah labaatan iyo afarta bisha labaad labada kun iyo saddexiy labaatanka oo ukrain iyo ruushiya dhex maray lama odhan karo madaxweyne putin ujeeddada uu ka laha uu ka gaaday waxaa la ogyahay keliya ujeeddada uu gobolka uu qabsaday labada kun iyo afariy tobankii ee karamiya ayuu wuxuu u sameeyey buundo isku xirta dalka ruushka iyo gobolkaas ciidan ahaan wuu ku khasaaray dhaqaale ahaan wuu ku khasaaray dagaalka ukrain keligeed maaha oo waxaa la galay dalalka ee mataqaanaa maraykanka auda u k germany canada poland france holland norway sweden finland jaban denmark marka waxa weeye laba boqoloo kun buu soo geliyey dagaalkuna wuxuu ka socdaa foolka fool ee dhul lagu qiyaasay siddeed boqol iyo konton kilomitr ilaa iyo shan boqol iyo soddon mayl marka hadda wax la odhan karo dowladda ruushka horumar bay ka samaysay dhinaca bariga ukrain ma jirto ciidamada ukrainna si moral u dagaalamayaan waxa keliya ku khasaaray dadkii shacabka ahaa ee saddex tobanka milyan ee ukrain oo u qaxay dalalka marka dalka ruushku dhaqaale ahaan wuu ku burburay sumca ahaan wuu ku burburay siyaasadda guduhu ku burburay marka halkaa ujeeddo unba u gaara ah inuu meeshii uu qabsaday labada kun iyo afar tobankii gobolka karamiya iyo inuu buundo sameeyey dagaalka ukraine waxaa laga dareemay caalamka oo dhan waxaana ku yeeshay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba waa kan maxamed xasan diridhaba oo ah dhaqaalayahan degan magaalada coventry ee dalka britain kana shaqeeya mid ka mid a bangiyada ugu waaweyn dalka ingiriiska dagaalka ukrain ee sanad ka hor maantaoo kala bilaabmay khasaare weyn oo ballaadhan oo dhaqaale ayuu adduunyada oo dhan gaadhsiiyey istimatekii ama qiimeyntii ugu dambeysay hay-adda u qaabilsan statisticska dalkan ingiriiska ee oncl i la yidhaahda ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhaqaalaha guud ee adduunyadu uu khasaaray sanadkaa laba dhibic sideed trilyan oo dollar khasaaraha ugu ballaadhani wuxuu gaadhay dalalka saboolka ah oo ku tiirsanaa qamadida dhulka fertilizerka ama dhulka dihin ee dalka ukraine laga soo saari jiray oo dalal badan oo saboola oo afrika iyo asiaba ah ay quudan jireen oo ay loo dhoofin jiray khasaaraha labaad wuxuu ku dhacay dalalkii hodanka ahaa ee galbeedka yurub ee jermanka ugu horeeyey ee bariga yurub ay ku xigaan poland slovakia jekoslovakia ilaa iyo romania bulgaria balticska oo dhan oo ruushku boqolkiiba sideetan uu qaarkood shidaalka ama gaasta siin jiray ay shitaan wakhtiga qaboobaha oo khasaaray mataqaanayey lacag aada u fara badan iyaguna mataqaanayey ka tegey rushiya suuqii ay kasoo iibsan jireen shidaalkaoo meelo kala tegey marka khasaaruhu wuxuu gaadhay adduunyada oo dhan ma cirf walba dhinaca ruushka ma jiraan dhacdooyin laga xusayo dagaalka sanadka jiray kumanaan kun oo qof oo ay ku jiraan askar labada dhinac ah ayaa dagaalka ku dhintay labada dhinacba waxaanay u muuqataa inaanu dagaalka fari ka qodnayn dadka qaarkood ayaa ka cabsi qaba in markii ugu horreysay la isu isticmaalo hub aan hore la isugu isticmaalin dagaalkuna si ficil ah uga gudbi karo khariidadaha ruushka iyo ukraine cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london